halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo aad si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska afrika iyo magaalooyinka qaarkoodba iyo barto internetka e v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiimana waa cawaysnimo talaadaha bisha juun waa lix iyo toban sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda cawaysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aanka goon caawa kaga hadlayno dhallinyarada iyo bisha ramadaan
xataa kuwa gudaha jooga kuwa badan baa waxhaysa kuwa waxay taaho inay aad u kaalmeeyaan kuwaan waxba haysanin dadka dibadaha joogaan inay aad u kaalmeeyaan dadkooda muxuu ahaa ama ehelka ah ama qaraabada ah ama xataa bulshada kaleeta ah ee iyadana waxba haysan inay aad u kaalmeeyaan marka kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee gobolka marisoore ee dalka maraykanka oo ka hadlaya bisha rabadaan oo isagu ku sheegay iskaalmaysiga inta lagu guda jiro bishan inay muhiim tahay qodobada kaleed barnaamijka cawaysnimo ee caawaya dhallinyarada ee waa go'aankaaga ad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo bisha ramadaan ee fuudaynagu soo haysa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida
ururka alqaacida ayaa maanta sheegay in hogaamiyihii ururka garabka yemen naasir al waxeyshi weerar gantaal oo diyuuradaha daroonska ee maraykanku ay fuliyeen lagu dilay aqalka cad ayaa xaqiijiyey shilkaasi anaada dilkaasi war-saxaafadeed muuqaala oo ururku soo saaray ayaa lagu sheegay in weerarkaasi uu jimcihii ka dhacay magaalada dekedda ee dhinaca koonfur bariya ee dalka yemen ee mukalla waxaa sidoo kale ku dhintay laba qof oo kale ururka alqaacida ayaa qaasim riimi waxay u doorteen inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee ururka alqaacida ee gacanka carbeed saraakiisha maraykanka ayaa sheegay isniintii in ay xaqiijiyeen dhimashada alwaxiishi manayna sheegin in c i edu ay ka dambeysay weerarkaasi iyo in kale
madaxweynaha dalka ruushka falaadimir putin ayaa waxa uu sheegay in afartan gantaal oo cusub oo ah nooca riddada fog lagu biirin doono hubka nukliyerka ee dalkaasi sanadkan isagoo ka hadlayay bandhig caalami ah oo ay ka qayb qaadanaysa wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi munaasabadaasi oo ka dhacday meel u dhow magaalada moscow ayaa master putin waxa uu sheegay in gantaaladan cusub aysan waxba ka hor imaan karin xataa qalabka difaaca gantaalada ee casriga ah sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ruushka hadda waxa uu haystaa shan boqol toban iyo shan gantaal oo ah kuwa qaaradda qaarad uga gudba kuwa badaha hoostooda goosha iyo kuwa kale bambooyinka culus qaada kuwaasoo xambaari kara kun shan boqol siddeetan iyo laba madax oo nukliyera hadalka putin ayaa yimid xilli ay xiisad adaga u dhexaysa ruushka iyo wadamada ku bahobay nooto ay taagan tahay kuwaasoo isku haya colaadda bariga dalka ukraine
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa maanta ogolaatay xukun dilah oo lagu riday madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed mursi kaasoo loo haysto xabsi dad badan ay ka baxsadeen sanadkii laba kun iyo koob iyo tobankii mursi ayaa bishii hore lagu xukumay isagii boqolaal ayaa la xukumay isagii boqolaal kaloo ka tirsan ururka ikhwaanu muslimiinka maxkamaddan ayaa sidoo kale xabsi daa'im ku xukuntay maantuu talaado ahayd dacwado kaleoo ku jiro ay ku jirto inuu u basaasayay kooxaha ajnebiga ku jiro ururka falastiiniinta ee xamaas tan iyo sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii markii xukunka laga tuuray mursi madaxweynaha hadda cabdilfataax isiisi oo ah kii xilkaas xukunka aan ka tuuray xilkaasi andhaade ayaa wakhtigaasi ahaa wasiirka difaaca dowladdaasi ayaa ay maxkamadii sheegtay aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal tan iyo markii sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii xukunka uu ka tuuray master mursi madaxweynaha hadda xilka talada dalka haya cabdifasaax siisi oo wakhtigaasi ahaa wasiirkii gaashaandhigga mursi dowladda masar ayaa dacwado badan ku soo ogtay mursi iyo ururka la mamnuucay ikhwaanu muslimiinka iyadoo sidoo kalena ay socoto qabqabasho ka dhan ah xubnaha ururkaasi hogaamiyaha ururka ikhwaanu muslimiin maxamed badiic iyo madax kale ayaa iyagana maantu talaada ahayd maxkamaddu ay ku xukuntay xabsi daayin xukuumadan ayaa racfaan laga qaadin karayaa shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu si dhaqsaa usoo afjari doono sheegashada dhulka lagu muransan yahay ee ku yaala badda koonfurta shiinaha laakiinse waxa ay wacad ku mareen inay sii wadayaan dhismaha jasiiradda macmilka ah taasoo abuurtay xiisad haadan ka taagan guud ahaanba gobolka war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu sheegay in jasiiraddan oo ay ugu magacdaran spradley islands inay mashruucani kusoo afjari doono lagu soo afjari doono maalmaha soo socda laakiinse war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa lagu sheegay wakhti cad oo wasaaraddaasi ay qorsheynayso inay hooshaasi soo afjarto waxaase kale ay ku doodaysaa in qorshahani uu yahay midka ugu weyn ay ka leeyihiin dhismaha jasiiraddan inay tahay mid rayid ah laakiinse ayna uga dan lahayn in howlo militari loo isticmaali doono shiinuhu waxa uu sheegay in ay cadaalad tahay islamarkaana ay sharci tahay isagoo ku doonaya inaan ku doodaya inaana ciidina wax ku bartilmaameedsanayn amaba dalna uusa dal isagu ku samaynayn duulaan gaara inay u kala gooshaan badaha koonfurta ee shiinaha
aweysin wanaagsan marka la dhegeysta waliil waxaad la socotaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya magaalada washington iyadoo maalin amaba laba maalmood oo keliya ay naga xigaan xilliga bisha ramadaan waxaa magaalada muqdisho ka jira diyaargarow ay samaynayaan warbaahinta magaalada ka jirta kuwaasi oo diyaarinaya tartama aqoonta guud iyo kuwa diintaba isugu jira warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho inooga soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad magaalada muqdisho waxaa ku yaalla idaacado fara badan oo wararkooda ku baahiya habka f m-ka idaacadahaasi ayaa inta badan bisha barakaysan ee ramadaan markii la gaaro waxay u diyaargaroobaan sidii ay isugu keeni lahaayeen dhallinyarada kala duwan ee degmooyinka ama ardada kala duwan ee dhigata dugsiyada magaalada muqdisho haddaba sanadkani idaacadaha qaarkood ayaa diyaargarowgaasi ku jira maxamed nuur oo loo yaqaan maxamed soomaali waxa uu ka mid yahay guddiga qabanqaabada ee tartan aqooneedka ee idaacadda rediyo dalsan waxaana wax ka weydiiyey sanadkani sida ay ugu diyaargaroobeen tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan aad baad mahadsan tahay colaad idaacadda dalsan bisha ramadaan waxay baahin doontaa laba tartan oo kala duwan midna aqoonta guud oo ay ku tartami doonaan afar iyo labaatan degmo oo aynu ku casuunay inay tartanka bisha ramadaan nagala qayb galaan midna waa tartanka qur-aanka kariimka oo shan iyo toban madaraso oo qur-aanka kariimka oo ku yaalla magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya inay nagala qayb galaan haddii ilaahay yidhaahdo waana lixdan arday ayaa qaybtaas ku tartami doonta markaan ku hormaro tartanka guud ee aqoonta guud ee degmooyinka waxay degmooyinku ka kala socdaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir shabeellaha dhexe oo saddex degmo ah galgaduud oo hal degmo ah baa iyo bokool oo iyaguna saddex degmo ka socotahay wadarta guudna waxay noqonaysaa afar iyo labaatan degmo oo bisha oo ku tartamaysa sooma bisha barakaysan ee rabadaan ee foodan ugu soo haysa oo aqoonta guud ah hay marka ma markii ugu horreysa oo degmooyinkan aad isu keentaan oo tartan aqooneedkan oad u qabanaysaan waa si wanaagsan waa sanadkiina ugu horreysay ayaan heer degmo qabanaynaa inkastoo sanadadii hore aan dugsiyada sare qaban jirnay laakiin sanadkan oo keliya waxaan qabanaynaa tartanka degmooyinka iyo kan qur-aanka kariimka
qaabkay u baahinaysaan marka oo isugu keenaysaan degmooyinkaasi kala fog ee gobolada soomaaliya ku kala yaal degmooyinka habeen baal ayay tartami doonaan laba laba degmay isugu dhici doonaan waana nag out waxa la yidhahdo degmadii laga badiyaahi tartanka way iskaaga haraysaa tii badisana wareegyada kale ayuu usoo bixi doontaa ilaa iyo finaalka inta laga gaaro dhammaantoodna waxay kaga qaybgeli doonaan khadka telefoonka oo labada degmo tartami doontaahi khadka telefoonka ayay ka wada tartami doonaan furitaankana waxaa ugu horeeya oo tartami doona degmada shangaani iyo degmada cadaado oo gobolka galgaduud iyo banaadir ka kala tirsan labada degmo haddii ilaah yidhahdana khadka telefoonkaay ka wada tartami doonaan laakiin tartanka qur-aanka kariimkaahi labada madraso ee tartamaysahi xaruntay si toosa u imaan doonaan maalinay tartami doonaan haddii ilaah yidhaahdo madarasadii halkii madarasana waxaa laga rabaa saddex arday oo soddonka jus labaatanka jus tobanka jus ayay iyana ku tartami doonaan haddii la yidhaahdo marka guddigiinan ma guddi idaacaddu ay qabanqaabisaa mase waa guddiyo kale dad idaacadda ka baxsana idinkula jiro oo xagga maaragtay su-aalaha idinkala qayb qaadanaya waa mahadsan tahay colaad idaacadda dalsan way ka duwan tahay tartamada ay qabanayso tartamada kale ee warbaahinada kale ka bixi doona guddigan idaacadda dalsan shaqaalaheedii ayay ka wada kooban yihiin tartanka iyagaa qabanqaabinaya iyagaa baahinaya iyagaa su-aalihii diyaarinaya isla idaacaddii dalsan ayaa haddana maalgelinaysa oo marka degma ay guulaysato iyada uunba abaalmarinada kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad bixin doonta haddii ilaahay siiba kaalinta koobaad iyo kaalinta labaad ayuu mustaqbalka iyagu yahay oo diradda aynu saarayna haddii ilaah yidhahdo marka way ma- kuma jiraan guddigan kuwa idaacadda ka madax bannaan waa shaqaalihii idaacadda oo iyagii qabanqaabinaya iyagii baahinaya shaqaa ee, een, maamulkii idaacaddana ay fangarayn doonaan haddii la yidhaahdo sidaas ayuu tartanka idaacadda noqon doonaa sidoo kale xasan salaad xasan oo loo yaqaano xasan laki wuxuu ka mid yahay maamulka idaacadda banaadir wuxuuna igaga warramay sida ay ugu diyaargaroobeen bisha barakaysan ay ramadaan dhinaca tartan aqooneedka aad baad umahadsan tahay axmed xasan colaad tartanka bisha barakeysan ee rabadaan waxaan ugu diyaar garownay si wanaagsan iyadoo sanadkan uu yahay sanad aada u xiiso badan oo ay jiraan dugsiyo badan oo magaalada ku yaala kuwaasi oo aan u sameynay qorituur islamarkaana ay ku tartamayaan lix iyo toban dugsi oo ka mid a dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo tartamadooda kowda rabadaanka ay bilaabanayaan tartankana waa is arag dugsi walbaa wuxuu markaasi tartamayaa saddex jeer kadibna wuxuu noqonayaa mid sidaas ay uga soo baxaan guruubyada kadibna ay noqdaan si neck out ah ama iskuulkii mar laga badiyaa in sidaasi uu meesha uga baxayo marka diyaargarow wanaagsan ayaa arrintaas ka sameynay marka dugsi kasta dhallinyarada ama ardada ka qaybgelaysa qorshe ahaan intee ugu tala gasheen waxweeyaan tartanka laba weji ayuu leeyahay wejina waa xifdinta qur-aanka kariimka oo dugsiyada hoose dhexe iyo sare ay ku tartamayaan iyo qayb kale oo aqoon ah markaan ka hadlatan qur-aanka iskuulka waxaa u tartamaya laba arday oo soddonka jus ku tartamaya iyo toddoba arday oo ku tartamaysa dhinaca aqoonta guud iyo afar arday oo dheeri ah oo toddobadaasi arday u noqonaya keed ardaygii xanuunsada lagu bedelo xilliga uu tartanka socdo ama kulamada kale ee tartanka marka waxaan ugu talagal- ugu talagalnay guud ahaan saddex iyo toban arday laba arday oo qur-aanka ku tartamaysa koob iyo toban arday oo ayaguna tartanka aqoonta loo diyaariyay
marka sanad kasto maqaabkan oo qaba jirteen mase sanadkan waxbaa ka bedesheen Een, axmed sanadkan waxba kama bedelin waa qaabkii aynu sanad walba usoo wadnay iyadoo sanadkan uu yahay sanadkii tobnaad ee idaacadda banaadir ay tartankan qabanayso qaababkii aan kusoo wadnay waxba kama bedelna marka een, laga reebo shirkadaha qaarkood dhinaca maalgelinta uun in lagu kala duwanaada mooye
waa tahay een, marka xasan markaad fiiriso een, tartamada een, dhallinyarada kala duwan ee dugsiyada dhiganayo ama markaad fiiriso xagga xifdinta qur-aanka maxaa is leedahay Een, aad bay ugu wanaagsan yihiin oo waxa aan iminka aan raadinayna waxay tahay in dugsiyada hoose dhexe iyo sare laga helo arday xafidsan qur-aanka kariimka oo ah ahmiyadda aan tartankaasi u sameynay taasna waxa weeyaan sanado badan ay nagala soo qayb qaateen arday soodkooda ama codkooda tajwiidka uu aada u wanaagsan yahay oo dadaal badan geliyey in ay tartamaan ayaa jira marka taas ayaa nagu dhiirigelisay in dugsiyada hoose dhexe iyo sare iyagana aan ku tartansiino qur-aanka kariimka waa mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa xasan salaad xasan oo loo yaqaano xasan laki oo ka mid a maamulka idaacadda banaadir una warramay barnaamijka waa go-aankaaga ee idaacadda v o a aada u mahadsan tahay
aad buu isna u mahadsan yahay axmed xasan colaad oo nala socodsiinayey xubintaasi ku saabsanayd tartamada dhinaca aqoonta guud iyo kuwa diinta ee idaacadaha qaarkood ay u diyaarinayaan munaasabadda bisha rabadaan ee fooday nagu soo haysa haatanna dhinaca dhadhaab dad m- waa xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ku nool dad danyara oo ka walwalsan sida uu xaalkoodu noqonayo marka la galo bisha ramadaan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheenna aadan xasan tarax deegaanka dhadhacbeed ee xeryaha qaxootiga waxaa ku sugan dad fara badan oo soomaaliyeed kuwaasoo u kala qaybsan dabaqado kala duwan kuwa waxa ay xeryaha soo galeen bilowgii dagaalada sokeeye kuwan waxa ay dhaqaale ahaan ka fiican yihiin dabaqadaha kale oo waxa ay haystaan meherado ay ku ganacsadaan noloshooduna waa ay maarayn karaan dabaqada labaad yaa ah dadkii soo qaxay markii ay ciidamada itoobiya dalka soo galeen kuwanna iyaga xaaladoodu nololeed sidaa uma liitaan oo waxa ay ka soo carareen ma ahan gaajo iyo rafaad balse dagaallo leeday eheladooda qaarkoodna naafeeyey ugu dambayn waxaa jira iyana qaxooti soo galay xeryaha wakhtigii ay abaartii darnayd dalka ku dhufatay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka dadka noloshu waa ay ku adag tahay ma haystaan dhammaan waxyaabihii daruuriga ahaa waxa ayna noloshooda ku tiirsan tahay boqolkiiba boqol cunnada ay bixiso hay-adda w f b maadaama soonkii soo galay waajibaadna saaranna u yahay in la caawiyo dadka fuqarada ah khaasatan dadka aadka u ildaran ee ku nool xeryaha dhadhaab waa kuwan qaar ka tirsan dadka masaakiinta ee ku nool xeryaha oo ka cabanaya dhibaatada nolosha adag ay ku jiraan qaarna baaq u dirayaan dadka walaalahooda ah ee muslimiinta ah bismillaahi raxmaan raxiim anigu magacayga cali shariif aadan ayaa laydhahaa waxaan ku noolahay xerada qaxootiga ifatu westi ayaan ku noolahay baahida meeshaan qaxootigan duruufaha wax badan baa iska jira dadkii kacdoon baa galay biyo la-aan baa ka jirta baahidii way badatay rafaad ummaddan uma yara welwelba haddana u siiyey xagga nabadgelyadii oo la leeyahay efatu iyo efatri iyoba wax walba u sabab ah waxaan ku la-nahay nabadgelyona waan ku weysannahay ma haysano hoygeenna waa ku xun yahay baahidii biyo la-aanteennana wax la koobi karaa xataa male marka dowladaha islaamka waxaan ka codsanayaa in dadka masaakiinta meesha nagula nool inay mucaawino la soo gaaraan ay wax u qabtaan dad danyar oo aanan xataa maanta aanan awoodin inay xataa gaaraan xuduudda soomaaliya ayaa nagu dhex jira hay-adihii maxalliga ahaa iyo kuwii dawliga ahaaba garaamkii meeshanna waa la yareeyey sideeda wax garaam la dhahaa dhan saddex kiilo bura qof shaksi bini aadama ku noolaan kara shan iyo toban maalmood ma jiraan marka waxaan ka codsanayaa ummadaha islaamka iyo hadday walaaladooda wax u tari karaan inay si deg dega wax ugula soo taraan
bismillahi raxmaan raxiim an magacayga waxaa la yihahdaa isaaq ibraahim deer waa la yihahda waxaan deganahay ifitu westiaan deganahay garaamka oo zaa'idka loo yaraayo ini oo hay-adaha deeqbixish iyo hay-adaha oo islaamka waxaan rabnaa maadaama soon ramalaan hadda la gaari oo laba berihay ka dhamman tahay inay oo deegda noo siyaadiyaan welwelkan badan oo na haayo oo waa la guurayo saana la leeyaan inay oo na dejiyaan intaasaa ka rabnaa
bismillahi raxmaan raxiim magaceyda waxaa la yihahdaa cabdulaahi khaliif xasan waxaan deganahay xerada la yihahda ifotri waxaa nagu haysaa meeshan biila-aan iyo maxaan ku idhaahdaa xagga caafimaadkoo nagu yar iyo welwel maxaan ku idhaahdaa maalin walba waa la guuraa iyo waa la isdabaangelinaa iyo cidle baa waddankii maaragtay aan ka dareernay marka ummadda islaamka waxaan ka codsan lahayn inayna soo gargaaraan oo maxaan ku idhahdaa xagga biyaha iyo caafimaadka iyo intaba iyo maxaan ku idhahdaa iyo xagga cagadegleentaba wakhtiyadan oo kale markuu soonku soo gelayo waxaa jiri jirtay in waddamada carabta amaba islaamka keenaan deeqo ay ku afurinayaan masaakiinta qaxootiga ku nool balse ilaa iyo hadda ma muuqato saansaan ay ku afurinayaan masaakiintan aadan xasan taroox v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay aadan xasan tarax zahraay weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijyadii ka hadlayey munaasabadda bisha rabadaan ee soo socota iyo dhallinyarada soomaalida haatanna waxaa jira waraysi ay noo soo dirtay wariyaha v o eda magaalada boosaaso faaduma yaasiin jaamac bismillahi raxmaan raxiim sheekh axmed yuusuf daadbal waxaad warbixin kooban naga siisaa habka aad ugu diyaargarowdeen inaad afurisaan dhallinyarada iyo dadka aan awoodin ama aan guryaha lahayn inay afurkooda dabiraan bismillahi raxmaan raxiim aada ayaad u mahadsantahay faadumo yaasiin waana su-aal aada u macquula maanta beri iyo saadame waxaa nagu soo foollay bishii barakeysneyd waxaa ka mid a bisha magacyadeeda ashahru alinfaaq waalixsaan bishii ummadda masaakiinta iyo ducafada wax la tari jiray waana shay soo raaca cibaadada waana shay u qaalisan mashruuc hadda dhowr sano ayaan wadnaa waxaana ugu talagalnay waxaan ka bilownaa masaajidda sida masjid rawda qofka maskiinka ah waxaan ku talagalnaa inuu bishii ku afro sagaashan doolar habeenkiina saddex doolar waxaan u sameynaa meel makhaayada ayaan la ballannaa waana cunno dhammaystiran waxaana ka qaadnaa shacabka boosaaso shacabka puntland gaar ahaan boosaaso marbay dhowr boqol saddex boqol oo qof gaaraan dadkaasaasaan ku afurnaa bisha runtii waxaan dareemaynaa khayr tiro badan meeshaana waa meesha khayrka looga bartay wanaaga dadka aad afurisaan ma dhallinyaray u badan yihiin ma dad waayeelaba waa dad noocee ah
aada baa u mahadsantahay walaashay waxaan afurinaa xoogga waxaan saarnaa dadka waayeelka ah oo aan awood u lahayn inay shaqaystaan oo aan awood u lahayn inay afuraan qaybta labaadna waa dhallinyaro dhallinyaradaasna markaa iyaguna waxa weeye waa dad sooman oo walaalaheena runtii dadkii magaalada yimid dadkii qaxootiga ahaa kuwii hore u joogay waxaan ka xulannaa inta aan awoodi karin inay soonto
waa gartay hab sidee abaad dadkaas ula xiriirtaan ama aada ku xulataan walaal maalinta jimcada ah waa shaqo nala ku bartay guddi baan nahay shaqadaas waxaan bilownaa soonku markuu ka haray toban casho dadku waa noo barteen khayr allaha siiyo waa noo dhaga nugul yihiin masaajidaan uga sheegnaa webseedyada qaarkood iyo iclaamaad yar baan sameynaa marka waa shaqo nala ku bartay dadku waa nala soo xiriiraan si deg dega waana ka soo jawaabaan waana wax joogta oo nala ku barta walaal sheekh axmed waxaa jira dad badan oo kasoo barakacay rabshadaha dalka yemen oo magaalada qeybtooda ay ku sugan tahay maxaad ugu talagasheen marka kuwa aan xerada ku jirin kuwa suuqa jooga oo kale walaal aada baa u mahadsan tahay innaga haddaan nahay shacabka puntland maanta yoolka ugu weyn aan leenahay waxa weeye qaxootigaas soo qaxay inay nambarka koowaad wax walba noqdaan xaggii noloshii caadiga ahaydna number one noqdaan xaggii afurintana number one noqdaan waxaan rajeyneynaa waa u diyaarinay waan ugu talagalnay hadda noloshoodu waa boqol boqol waxaan rabnaa tii ramadaankana laba boqol inaan ka dhigno ilaah idankiis aad baan ugu faraxsannahay labada labada howloodba inaan wadno saaad ogtihiinba qaxootigaas baahi kastoo jirta iyo waqti kastoo jirta dhabarkaan saarnay waana ballan qaadnay waana wadi doonaa ilaah idankiis annagoo ilaahay tala saaranayna waxaan leenahay insha allah ilaahayna weydiisanayna si guula allah inuu noogu dhammeeyo ganacsatada qaar ka mid a ayaa dhaqaalo ku bixisa oo idinka gacan siisa miya haa walaal ganacsatada puntland horena waan ugu duceeyey waana u duceynayaa waa dad kaljasadi lwaaxid ah waa wax alla wixii khayra waa ka qayb qaataan hadday rar noqon lahayd hadday cunada caadiga noqon lahayd hadday ramadaan noqon lahayd waxaa jira waqtiyada ramadaanka sida maxamuud faarax bil iyo rag ka mid a inay nagu caawiyaan dad in badanoo hadda magacyadooda yiri ha sheegin oo khayr badan baa jira oo tiro badan way aada iyo aad bay noo caawiyaan waana dad khayr badan waa gartay arintaas dadka loogu gargaarayo in afurka laga caawiyo ma boosaas oo keliya ayay ka jirtaa amase puntland oo dhan waa arin ay iskala mid tahay walaal puntland xagga khayrka iyo dadaalka waxaa isleena waa isku mid waxay ka dhacaysaa carmo noo dhow waxay ka dhacaysaa qardho garowe ilaa gaalkacyo waxaad moodaa kulli waxaa loogu diyaar garoobaa meelaha qaarkood aad maxaafadaha la maraa raashin baa la ururiyaa waxa weeye wayba ka sii weyn tahay shaqadu laakiin waa puntland oo dhan waana isxilqaan ka yimid xagga shacabka
magaalada dhexdeeda waxaa caadiyan ka jira goobo cuntada lagu kariyo oo loogu talagalay dadkan ay ka afuraan meelahaas maxaa warbixin naga siin kartaa haa walaal way jiraan rag badan oo ganacsato ah oo isxilqaamay oo meelo badan wax ku bixiya shirkada waxaa jira bishaa wax bixiya badanaa shirkadaha zakada waxay ku beegaan bishaa meelo badan bay sameeyaan khayrkuna waa tiro badan yahay dee hal iyo laba iyo saddex ka badan dadkaana waxaa moodaa nin walba khayrkiisa inuu si gaara u fulinayo oo dadaalayo
waa tahay aad bay u mahadsan tahay wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac oo waraysigaasi la yeelatay sheekhaasi iyadoo ku sugan magaalada boosaaso ayay taasi ahayd haatana dhegaystayaal bal aan ku wada nasanno codadkii baxsanaa ee faarax murtiile iyo xaawakiin iyo heeskii xabiibi
Thank you.
intaasi haddaynu ka udgudubno heestii xabiibi iyo fanaaniinta faarax murtile iyo xawakiin oonu dib ugu noqonno barnaamijkii waa go-aankaaga ee dhallinyarada waxaa haatan idinku soo maqan waa xubintii wacitaanka sidaynu dhegeystayaal horeyba usoo sheegnay waxaa fooda inoogu soo haysa bishii ramadaan ee barakaysnayd haddaba xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga waxaanu idinku haynaa wanaagga bisha ramadaan iyo siyaabaha kala duwan ee loo soomo iyo sida dina muslimiinta dalalka qaarkood dunida guud ahaan ay muslimiintu uga soomaan waajibkoodana ay u gudan karaan barnaamijka waxaa marti iigu ah sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaanan marka hore weydiiyey fadliga bisha ramadaan
walaalow bisha ramadaan fadaa'il fara badan bay leedahay fadligeeda koobaad waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala waa bishii qur-aanka lagu soo dejiyey shahru ramadaan aladi unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan fadligeeda waxaa ka mid a in la yidhaahdo waa bishii dembi dhaafka waa bishii naxariista waa bishii dadka naarta laga xoreynayey waa bishii ay ku jirtay habeen ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay muxuu ahaa leylat lqadri khayru min alfi shahr habeen kun bilood ka khayr badan ay ku jirtay weeyaan waa bil alla uu ugu talagalay subxaana wa tacaala dadku inay isxidhiiriyaan oo iskaalmeeyaan marka bisha xaqiiqa ahaan waa bil la doonayo qofku inuu xidhiir fara badan oo toosa ilaahay subxaana wa tacaala uu la sameeyo naftiisa inuu aada iyo aada u hufo ayaa la doonayaa bisha wanaageeda waxaa kaloo oo ka mid a albaabada jannadao dhan baa la furayaa albaabada naartao dhanna waa la xidhayaa bishaas si ilaahay subxaana wa tacaala naxariista uu dadka ugu furo kadibna waxaa la odhanayaa yaa baaqiya alkhayri aqbil wa yaa baaqiya ashari uqsur qofkii khayr iyo wanaag doonaya soo qaabil albaabadii khayrka albaabadii naxariista ayaa furan qofkii shar iyo xumaan raadinayana gaabso albaabadii naarta iyo xumaantiiba waa lagaa xiray marka bisha iyadoo kooban fadligeedu waa sidaas weeyaan waan gartay sheekh cabdiraxmaan bish waxay imanaysaa xilli dadka soomaalidu ay xaalad adag ku jiraan muddo aada u badan oo labaatan sano ka badanna ay kusoo jireen haddana ay fafaaluhu isyaro bedelayaayo meelo fara badan nabad baa ka dhalatay dadkii dalka dib bay ugu noqonayaan haddana dhibaatada taalla iyo dadka saboolka ah iyo xaaladda lagu jiraa xaalad sahlan maaha marka bal sawir guud naga sii isbarbardhig lagu samaynayo soomaaliya markay wanaagsanayd iyo hadda ay dhibaato ku jirto iyo sida loo baahan yahay in muslimiintu ay isku kaalmayso gaar ahaan kuwa soomaalidu waa su-aal fiican weeye xaqiiqatan markii dee waddanku uu nabad yahay dowladi ka jirto kala dambayn fiican jirto shaqooyin ay jiraan ganacsi iyo business iyo dhaqaalo uu kala soconayo mar walba dad gaajaysan way jireen laakiin mar markaa waxaa badnayd dadka wax tari kara dadka waxaa badnayd nidaamka iskaalmaynta iyo iyo muxuu ahaa iyo in las gacan qabto ayaa sahlanayd markii maanta la burburay oo muddo ka badan soddon sano ku dhadhow dagaal sokeeye oo kala duwan lagu jiray wixii la odhan jiray bulshada u ahaa lafdhabarka dowladnimadii ay ka burburtay dhaqaalihii uu burburay nabadgelyadii ay burburtay gaajada iyo saxriirka iyo salacu uu badan yahay waxaan garanaynaa meesha inay dhibaato fara badan ay jirto sidaa darteed mar walba dadka marka waxaa laga doonayaa oo xataa ahdaafta ama ujeedooyinka bisha ramadaan ay tahay in la isxiriiriyo oo nabiga sala allahu alay slam markuu bulshadan uu tilmaamayey wuxuu ku tilmaamay mahalu lmu'miniina fi tawaadihim wa tacadufihim wa taraaxumihim ka mahali jasadi lwaaxid dadka muslimiinta ah ama dadka mu'miniintu waxaa laga doonaya waa sida laga rabo wey ay ahayd xagga isu turida iyo isu naxariisashada iyo isgacanqabadka iyo iyo in iskaalmeeyaanu waa hal jir oo kale weeyaan hadday xubin xanuunsato jirka intiis kale wada xanuunsanaya marka hadafka xataa laga lahaa waxa weeye qofku markuu gaajoodo inuu sadaqo uu bixiyo ou arko ama uu dareemo dad mar walba gaajaysano inay jiraan ama ha la ahaadeen qaraabo ama ha la ahaadeen daris ama ha la ahaadeen bini aadam kaleeto oo muxuu ahaa xiriir uu ka dhexeeyaba ha ahaadeen sidaa darteed waxaan aada u dhiirigelinaynaa xaqiiqatanna waxyaabahan ku fiicanna ay kamid tahay in la iskaalmeeyo in la isgacan qabto in qofba qofka kale wuxuu ku dhaamo uu taro in la isku dayo bishaas ramadaan xataa kuwa gudaha jooga kuwa badan baa wax haysta kuwaa wax haystaaho inay aada u kaalmeeyaan kuwaan waxba haysanin dadka dibadaha joogaan inay aada u kaalmeeyaan dadkooda muxuu ahaa ama ehelka ah ama qaraabada ah ama xataa bulshada kaleeta ah iyadan aan waxba haysan inay aada u kaalmeeyaan marka arrintaasu waa arrin muuqan karta oo qofkii soo gaadhay iyadoo nabadi jirto oo dowladi jirto oo dadku wax haystaan iyo maanta wuxuu dareemi karaa farqiga udhexeeya inkastoo jiraan ba muxuu ahaa muxuu ahaa maxamed cabdiyo dad fara badan oo maanta laga yaabo inay tiradii soddonka cagacagaynayaan oo ku dhex dhashayba rafaadkan iyo isdaba cararkan oon fahamsanaynba in waa waa waa fiican uu jiri jirayba ama la ahaan jirayba aan garanayninba inay jiraan baa suuragaloo badan maanta waan gartay waxaa jira dad ku nool gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo iyagu si gaar isu xil saaray waxaa jira urur la yidhaahdo walaal afuri oonu malayn inuu ka bilaabmay dalka britain sidaan filayna ku fiday meelo kale oo maraykankana inuu soo gaadhay aan sidoo kale filayo dadka dibadda jooga waxaa looga baahan yahay inay u taraan dadkii dalka ku dhibaataysna shaalada fiican weeye xaqiiqatan marka si saxa loo qiimeeyo waxaan ognahay bil walba lacag ka badan markay ugu yar tahay milyan iyo dheeraad oo ka tagtay dunida qurbaha inay tagto geeska africa ayaan ognahay oo xaqiiqa bil walba yacni marka waxaad garanaysaa dad fara badan oo kala duwan inay lacag fara badan ay diraan haddana waxaan aan sii dhiirigelinaynaa ama ururka aad sheegtay ha ahaadeen ama hay-ado kaleoo fara badan oo samafal ha ahaadeen oo iyaga laftoodu shaqo fara badan qabta ama xataa ha ahaadeen dadka laftooda oo intuu qofku isxilqaamo ehelkiisa iyo qarabadiisa uu ka warqabo dadka waxaan doonaynaa bisha ramadaan in uu si gooni ah isu xil saaro maxaa jira nabiga sala allahu alay wasalam wuxuu leeyahay man fadara saa'iman qofkii qof sooman afuriya qofka aad afur aada afurisay ajrigiisii oo kale aad helaysaa isagana kiisii waxba laga dhimi maayo ama waxba lagama nusqaaminayo sidaa darteed in afurinta dadka laga qayb qaato in afurinta dadka muxuu aha gacan weyn laga geysto ama ha noqoto hay-adaha ama ha noqoto xataa fardi oo qofka qof walba laftiisii in muxuu aha in cuslaysa ayaa saaran oo qaraabadii iyo ehelkii iyo dariskii dadka uu garanayay marka qof waliba inuu isku dayo gacan weyn inuu geysto aad iyo aad bay muhim u tahay gaar ahaan waxyaabaha guud ama wadajirka ahu qiimo badan bay sii leeyihiin waan gartay khadka telefoonka ee magaalada jeeda dalka sacuudiga waxaa ku jira cabdiqaadir cali cumar oo loo yaqaano suldaan burji cabdiqaadir marka hore soo dhowow marka labaad bal sawir guud waxaad naga siisaa waxaad joogtaa dhulkii barakaysnaa sida dadka sacuudigu xilliga rabadaanta ay u afuriyaan dadka saboolka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku salaamayaa salaanta boqolkiiba tobankii afarta waayo aragnimadeyda haddaan ka warrabo bisha ramadaan waa bisha kaliya ilaahay ummadda muslimkaa oo ku maneystay oo bil khayra oo bil raxmad leh oo bil yacni aan la heli karinba ah marka dadka beledkan joogo yacni maasha allah tabaaraka allah maka iyo madiina labada masjid oo xarameynka waa lasoo buux dhaaftaa dadka xataa banaankay ku afuraan masjidka banaankiisa dadka tujaarta oo wadankan joogo dhulka dhan bay firaashayaan ummadii waa soo dhaweynayaan bishan waa bil aada iyo aada aan loo heli karin marka waxa waaye yacni alxamdulilah ilaahay fadligeeda ha nafsiiyo iyo raxmadeeda iyo naxariisteeda ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda islaamkana ilaahay qalbigooda burcad oo u mariyaa waan gartay haddaad bal iiga warrantid soomaalida iyo haddii ay jiraan inay isku xidhan yihiin meelo gaara isugu yimaadaan si gaara u wada afuraan khibraddaas weli ma aragtay wallaahi soomaalida yacni beledkan ku nool waa mataqaanaa bishan yacni horta habeen iyo maalinba lama seexdo weli habeenkiiaba aada loo soo jeedaa maalintii wayba qaar baa qur-aanka iska akrisanaya qaar baa masaajidada iskaga dhex jiro haddii alla kuu ron yahay habeenkii oo dhanna waa lasoo jeedaa salaad qur-aan akris yacni cibaada loo soo taagan yahay afar afar iyo labaatanka saac marka soomaalida beledkan joogtana waxa waaye yacni dad muxtarimiina ayaga naftirkooda wax afursan ma arkaysid waa wada sooman yihiin aada iyo aad bayna u fiican yihiin waan gartay sheekh cabdiraxmaan dunida carabta burji baa naga siiyey tusaale waxaa jira dalalka reer galbeedka gaar ahaan yurub waxaa laga sheegaa in saacadaha iyo soonka iyo salaada xiliyadeeda iyo wixii ay isdaba marsan yihiin bal adoo dalka maraykanka ku bilaabaya sawir guud naga siiya sida xaalku yahay muxuu ahaa maxamedo waa su-aal aada iyo aada u fiican weeye xaqiiqatan markaan fiirino waddanka maraykanka haddaan ku bilaabo aniga iyo dadka ila midka soomaaliyeed oo labaatankii sana ugu dambeeya maraykanka joogay taqriiban waxaan soomaynaa sanadkan saacaddii ugu dheerayd baan soomaynaa sideed iyo toban saacadood iyo dheeraad ayaan soomaynaa taqriiban laga yaabo xataa gobollada maraykanka qaarkood sagaal iyo toban saacadood in laga soomo mararka qaarkood waxaa aada isu cidhiidhiyaya cishihii iyo taraawiixdiiba aada isu cidhiidhiyaya ama muxuu ahaa cidhiidhi fara badan uu gelayaa yurub oo kale waxaan ognahay inay jiraanba meelahan qorxibo ka dhacayninba oo afar iyo labaatanka saacado qoraxdu ay soo jeedo meelaha qaar hadday qoraxdu dhacdo waxay dhacaysaa taqriiban xilliga midnightka aan u naqaan ama ama habeenbarka agtiisa ay dhacaysaa haddana xilliga loo yaqaano labada subaxnimo ama xilligaaba qoraxdii way soo baxaysaa marka maqribkii iyo cishii iyo taraawiixdii wax saddex saac ku aadan taqriiban ayaa waxa dhan uu noqonaya marka isbeddel fara badan oo sidaasa oosan dadka qaarkood fahmi karin ayaa laga helayaa wadamada yurub qaybo ka mid a maraykanku sidaa ma wada aha laakiin isagana sideed iyo toban saacadood kala toban saacadood baa meelaha qaarkood la soomaya taas marka waxay keenaysaa xoogaa culays bay keenaysaa xagga cibaadadii culays bay keenaysaa xagga soomkii marka dadku inay un dadaalaan oy taxadar fara badanna sameeyaan oo cibaadadii gutaan muxuu ahaa ilaahay subxaana watacaala ku xirnaadaan soomkoodii iyo salaadoodiina ay ku dadaalaan sidaasaa la doonaya tusaale ahaan haddaan fiirino maraykanka oo kaleeto annaga hadda waxaan waayadii hore badana taraawiixda waxaan ku tukan jirnay jis laakiin saddexdii sane lasoo dhaaftay waxaan ku tukanaa jis badhkii taraawiixda maxaa jira waxaan doonaynaa dadku inay muxuu ahaa wakti yar ay seexdaan habeenkii helaan salaadiisi wax usoo kacaan berrina la shaqo tago oo dadku de waxay ku nool yihiin wadamo intooda badan aan muslimiin ahayn oo markaa la shaqo tagayo subixi marka si intii loosu la isugu dheeli tiro waxaan samaynaynaa in in la afuro oo weliba masaajida lagu afuro inta badan qofkii guryaha kusoo afuraana masaajida ay yimaadaan xilligii cishaha oo kale cishihii iyo taraawiixdii la wada tukado laakiin aan soo yaro koobno meeshii lagaga tukan jiray jis jis barhkii lagu tukado meeshii wacdi dheer la samayn jiray marka qaas wacdigii lasoo yareeyo oon isku dayno dadkii inay cibaadadiina gutaan noloshoodii kalena ay wataan waxaan u jeeday fatwooyin fara badan oo yurub laga bixinayo oo xataa dadka lagu oranayo maqribka tukada taraawiixaysa ceshihii gadaal ka tukada maxaa jira waxaa la leeyahay maqribkii marka la tukado taraawiixdii waa la tukan karaa meelaha qaarkood yacni yurub oo kale saas loo fatwooday maxaa jira hadafka ugu badan waxa weeyaan yuriidu allahu bikum alyusra walaa yuriidu bikum alcusra ilaahay subxaana watacaala wuxuu doonayaa inay dadku cibaadaystaan iyagoo haddana cibaadadoodii takfiif iyo taysiir dareemaya marka waa arrintaasa waxaan halkan uga faa'iidaysan lahaa wax yar maxamedow gaar ahaan bulshada soomaaliyeed hadda ina maqlaysa kuwa ku nool yurub iyo kuwa maraykankaba ku nool waxaan samaynaa oo wanaagsanna in la sameeyo ilmaha yar ilmaha yaryar in la soomiyo si loogu tababaro soomka iyo cibaadada markay saacaddu san u dheer tahay ilmihii yaraana maskaxdiisu ay korayso jirkiisu ay korayaan waxaan aniga kula talin lahaa inaan ilmahan aan soonka lagu khasbin hadda maxaa jira sagaal iyo toban saacadood ilmaha yari markuusan biyana cabin soomin waxaa laga yaabaa maskaxdiisa iyo korrimadeeda inuu dhaawac soo gaari karaa suuragala marka baltaa in dib loo fiiriyo oysan dadku ilmaha yaryar aan lagu muxuuha barashargaraynin ama lagu cadaadinin inuu uu soomo kii soomi kara dhibaato ma leh laakiin culayska faraha badan ee dheer ee yimid darti in ilmihii loo yaro khafiifiyo ayaan aada u soo jeedin lahaa oon ku talin lahaa yacni waan gartay haddana aan u tagno khadka telefoonka ee dalka turkiga waxaa ku jira axmed cabdiraxmaan oo lagu naanayso jakad axmed waxaad joogtaa waddan yurubna ka tirsan dunida muslimkana ka tirsan oo labadii dhaqanba xambaarsan bal khibradda ku aadan saacadaha la soomo nooca afurka weliba gaar ahaan cuntooyinka iyo dhaqamada ku aadan ramadaanta haddaad sawir yar naga siistay maxamed cabdi sandheere adiga iyo culimmada ku jirta khadka telefonkaba dhammaantiin waan salaamaa waan salaamaya marka hore waxaan leeyahay ramadaan kariim marka xigta dalkan turkiga runtii waa dal muslim saa u sheegtay yurubna ka tirsan dhaqamadiisuna runtii inta badan waa dhaqamo ku salaysan dhanka diinta islaamka xaggiisa inkastoo mararka qaarna ku arkaysto waxyaalo kale oo kuwa cagsigeeda oo ka duwan laakiin haddii aan usoo laabto xagga ramadaanta halkan waxaa la soomaa lix iyo toban saacadood ilaa toddoba iyo toban saacadood maadaama saacaddu ay isbedeleyso ay soconayso oanay hal meel taagnayn lix iyo toban saac ilaa toddoba iyo toban saac ayaa la afuraa bisha barakaysan ee ramadaan oo la soomaa waktigaas xagga tukashada ee salaadana masaajidadu way camiran yihiin runtii waa la tukadaa taraawiixda iyo salaad kasta xilligeeda ayaa la tukadaa marka ramadaantana waa dad aada u soo dhaweeya oo waxaad arkaysaa dadku inay wada afurayaan dad badan guryahooda ayay inta badan ku afuraan meelaha qaar meel oo mujtamacaadku ay isugu yimaadaan ay ku afuraanna way jiraan dadkuna waa dad ramadaanta aada u soo dhaweeya oo aada u jecel bisha barakeysan ee ramadaan walow laga yaabo inaanay dhammaantood wada soomin haddana waa dad aada u jecel bisha ramadaan iyo islaamnimada laftarkeedaba waxaan rabay culimada in aan weydiiyo laba su-aalood hadday ii saamaxayso mid waxa ay tahay bisha barakeysan ee ramadaan weligay waxaan maqli jiray in maqaayadaha la xiro waktigaas waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto janiskan ama waktigan arrinta iyada ma nas baa ku soo degay oo ma aayadba ma xadiisba mise waa qowl mujtamac oo culummada oo dhan ayaa isku raacsan meelo badan oo dunida waxaa laga yaaba ay jiraan in maqaayadaha aan la xirinba marka arrintaas inay culummadu iyaga jawaabaan aad baan u jeclaan lahaa midda labaadna waxa ay tahay halkan dad baa ka shaqaysta dadkuna inta badan waxaa laga yaabaa maalintii inay iyadoo rabadaana ay iska cunaan raashinka marka dadka shaqaynaya ee doonaya inay ka shaqaystaan maqaayadaha iyagiina sooman dad ma rabadaantii iska daynayaan mise in ay soomaan oo waa loo ogol yahay inay ka shaqeeyaan iyagoo sooman maadaama dad aan soonayn ay wax siinayaan oo meesha rabadaantoodii soonkoodii waxaa kasoo gaaraya mise waa loo ogol yahay haye sheekh cabdiraxmaan waa su-aal fiican wey labaduba su-aasha hore oo ku saabsan xidhida meelaha businesska ama maqaaxiyaha war saas oo kale inta badan waxay ukhuduucaysay caalamul islaami bay dadku ay ku bixinayaan fatwada marka qofkii markuu joogo waddan muslima sacuudiga oo kaleeto turkiga oo kaleeto soomaaliya oo kale masar oo kale bulshadii waxay u badan tahay boqolkii siddeetan ka badan oo inta yaryar mooyaane inay soomayso ama ayba intada badan oo ay soomayso sidaa darteed qofku wuxuu isweydiinayaa meeshii hadday ku furnaato maalinkii xataa waxba kaa cunaba heli maysid taas marka qayb bay ahayd qaybta labaad qofku wuxuu raadinayaa aayadda qur-aankeeda odhanaysa tacaawunu cala albiri waltaqwa dadka khayrkii wanaagga isugu kaalmeeya marka khayrkii wanaagga laisugu kaalmeynaya waxaa ka mid a qofka inaan loo sahalin inuu meel wax ka cuno uu helo si uu soonkiisi uuna u jabinin marka xaggaasay ka imanaysa masaladu welina waan dhiiri gelinaynaa dadku inay ciddii business leh oo maqaaxi leh oo saas oo kale ah oo dunidaas muslimka ku noolo inay iska xidhaan businesskooda si ay dadka ugu sahlaan inay soomaan taas waa qayb weeye waxaa ilaahay mahadiya businessyada inta badan ku yaala maraykanka ama gobolka minnesota muslimiintu leeyihiin intooda badanu gaar ahaan maqaaxyaha waa la xidhaa weliba kuwa soomaalida yani iyo kuwa uun muslimiinta kaleba inta badan waa la xidhaa bisha ramadaan maalinkii habeenkii bay marka aada isu diyaariyaan oo ay u furan tahay ilaa iyo salaada subax agteeda marka xagga kaluu kasoo gelayaa wixii ay doonayeen marka xagga xidhidu waa noocaas markay timaado qof ku nool meel laga tiro badan yahay muslimiinta oo laga yaabo inuu maqaaxi ka shaqaysto maqaaxidiina ay furan tahay oo dadka wax ka cunayaahu ay suuragal tahay intooda badan inaysan muslimiin ahayn muxuu samaynayaa waxaan odhan lahaa aniga qofkaas ha iska shaqaysto isagoo weliba isagu sooman muxuu ahaa haddii uu awoodi karo ha iska shaqaysto isaga oo sooman oo odhanaya aniga waxaan u soomanahay ilaahay dartii waxaan gudanayaa waajib ilaahay isaaray subxaana watacaala dadkana uu maaragtay uu uu uu khidmadii awalba uu hayay uu hayo oo uu qabto uu shaqaysto haddii ay u suurageli karto wadamada qaarkood oo kale qofku fasax buu xaq u leeyahay oo inkastoo de ay u badantay in lasii qorsheeyo haddii qofku ay u suurageli karto inuu fasax qaato bishaas oo lacagtiisina ay u socoto muxuuha fasaxna uu qaadan karo si cibaadadiisii iyo si raaxala ugu guto taana waa la samayn karaa oo hadda wadamadan qaarkooda yurubta ee lagu nool yahay iyo maraykanka iyo dadka u shaqeeyaa meelaha waaweyn waxaa dhici karta sanadka inuu sii qorsheeyo hadduu bil fasaxa leeyahay hadduu labaatan maalmood oo fasaxa uu leeyahay inuu fasaxiisa ku aadsado bisha ramadaan marka taasna waa wax kaloo dadka aan ku baraarujinayno laakiin markay timaado ma shaqaysan karaa isagoo sooman ha wuu shaqaysan karaa waan gartay burji wax su-aalood sheekha wahaysid asalaamu calaykum wallahi annaga horta dhul muslimaan joognaa yacni islaamnimada aada iyo aada ugu xoog badan tahay yacni meel maqaaxida amba meel furan oo wax laga cabaayo absolutely maba jirtaba allahu akbarta fajarka oo salaada subaxdii haddii la adimo waxa waaye meel kasta waa la xerayaa oo maqaaxiya waxaa kaloo kusoo haray adinka keliya ee haddana maqribka oo allahu akbar lidaa ayaa meel kasta la furayaa meel kasta waxa weeye habeenii maalin camal ay mataqaanaa yacni u daaran tahay markaas dhibaato ma laha markii la adimo waan gartay wax su-aal aad sheekha wahaysa xasan dheero waa su-aal ma aha laakiin waxaan rabaa inaan wax yar ku darsado bisha barakaysan ee rabadaan soonku waa waajib layskuma hayo inuu waajib yahay taas cid la weydiinaya ma jirto dalkan oo kale marka aan tusaale usoo qaato waa dad xagga diinta aada u jecel xagga islaamnimada aada u jecel dukada salaada dukada og inay islaam yihiin laakiin maadaama dhibaatooyin fara badan ay soo mareen haddana dhammaantood aan la dhihi karin maaragtay waa dad wada gudanaya waajibaadkii rasmiga ahaa marka dadkaas oo kale oo dhan walba xagga salaada xagga rabadaanta hadday hal maxaa la dhihi karaa dadkaas oo kale sheekhow feri bulsho walba waxay leedahay dad awaamirteeda diiniga qaata iyo dad aan qaadanin ma aha oo keliya waddanka turkiga iyo muslimiinta maraykanka waxaa jira qof qolooyin diintooda christianitiga ku dhegan iyo kuwaan ku dheganayn marka bulsho weliba waxay leedahay qaybo kala duduwan bay leedahay waxaa marka la doonayaa bulshadu inay ay isku daydo horta inay isaqbasho wada noolaato is ixtiraamto waxaa kaloo la doonayaa qofkaas laga yaabo inuu gafaf samaynayo ama aan soomaynin in la wacdiyo la waaniyo la dhiirigeliyo iyadoo weliba loogu yeerayo bilati axsan si wanaagsan iyadoo la tusinayo islaamka iyo hadafka ramadaanka laga leeyahay inay tahay naxariis iyo taqwo iyo alla kacabsi iyo inuu qofkan ay u fiican tahay ee aysan ciqaab iyo muxuu aha isaga in lagu dhibaateeyo aysan ahayn marka sida la doonayaahu waa sidaas bulsho walba adduunka joogtaana waxay leedahay dad waajibaadkii alla uu saaray subxaana watacaala qaadata iyo kuwa aan qaadanin kuwa waxay rumaysnaayeen dhaqan geliya iyo kuwa aan wada dhaqan gelinin marka waxay la tahay inaguna kuwaasaynu ka mid nahay yani marka inaan sidaas u yaro ogaanaahi waxay la tahay in aad iyo aad ay muhim u tahay in lagu wacdiyo lawaaniyo loo sharxo wadamada qaarkood oo dee soo maray saan ognahay muddo fara badan in diintoodii lagala dagaalamay lagala dagaalamay habdhaqanka islaamka oo hadda laga yaabo inay dib xorriyaadka la helay iyo ay dib ugu soo noqonayaan risaaladoodii iyo inay iyagu dhaqan geliyaan waxay la tahay waxa la inaga rabaa waxa weeye habdhaqan wanaagsan iyo dulqaad iyo naxariis iyo islaamku sida uu yahay oo ah risaaladiisan caalamigaha naxariista inaan u bandhigno sidaasaa la inaga doonaya
waan gartay sheekh haddaan dib ugu noqono yurub waxaa la yidhahdaa meelo ka mida dalka sweden oo kale in afar iyo labaatankii saac ayna saacaddu dhacayninba oo ay cadceedu iska soo jeedo culummo wadamadaas gaar ahaan waqooyiga yurub ka soo jeeda fatwooyin bay ka soo saareen arrintaas bal waxyaabihii kuugu yaabka badnaa aad maqashid amaba aad jeclaan lahayd inaad dadweynaha la wadaagtid intaana taa u gelin waxaan yar doonayay inaan wax yar tilmaamo risaalada islaamka caalamimadooda waxay kasoo bixi marar fara badan markii dunida lagu kala firdhay oo dadku uu arkay adduun si ay u kala duwan tahay iyo meelaha kala duwan tusaalahaan xataa bisha ramadaan waxaad arkaysaa markaad tagto masaajida taraawiixda isku waxaad arkaysaa meel lagu tukanayo koob iyo toban ragcadood meel lagu tukanayo saddex labaatan ragcadood meel ay suuragal tahay xataa dadka qaarkood iyagoo muslimiin ahoo soomana oo masaajidkii jooga inaysan taraawiixba tukanaynin ee ay wa muxuu ahaa wacdi kale iyo muxuu ahaa lakacabsi kale ay ku jiraan oo qof waliba habeenkii hala nooleeyo hala cibaadaysto uu si kala duwan u noolaynayo u cibaadaysanayo waxaan arkaynaa dadka xataa taraawiixda tukanaya qaybo kamid o markii afarka cadooda tukadaba inay muxuu ahaa naga ammaan iyo ducooyin iyo wax qaadayaan ay kor u qaadayaan qaybana aysan kor u qaadaynin marka waxaasoo dhan fiir waxay ku tusin risaaladan iyo caalaminimadeeda cuntada markaad aragto labiska markaad aragto waxaa laga yaabaa inaad tagto masaajid oo markaad qaybta ragga aad aragto dadkaasi ay muxuu ahaa hal nooc u wada labisan yihiin kuwo kale intaasoo kala duwan ay u labisan yihiin waxa la cunayo dadkan kala duwan ee safka isa saaraya taasi waa qayb weeye marka marka loo soo daadago hadda saacadaha waa run sweden oo kale meelo kamid a waxaa dhici karta qordaxdu afar labaatanka saac inay soo jeedo norway meelo kamid a inay soo jeedo finland meelo kamid a inay soo jeedo ayaa suuragal ah maxaa la samayn marka mathalan aniga waxyaaba igu yaabka badnaa mar baa waxaan tegay inta badan yurub waan tag tagaa marka mar baa waxaan tegay xilli kulayla oo xilligan oo kale ah ayaa waxaan tegay norway marka markaan tegay magaalada oslo ayaan tegay salaada cishaha markaan tukano annaga oo weli aan seexaninba salaadii subax baan tukanaynaa haddana yani waxaa udhexaysa laba saac wax ka yar xaqiiqa ahaan ayaa udhexaynaysay marka dadkaas oo kale maxay samaynayaan waxay la tahay marka dadkaasi inay aada ugu baahan yihiin fatwada culimadoodu samaysay culimada yurub ee weliba fiqiga ah ee isu tegay fatwada ay soo saareen oo u tilmaamaysa qaabka ugu habboon ee loo soomo qaabka ugu habboon ee cibaadada loo guto qaabka ugu habboon inay fatwada raacaan oo aysan iska odhaninu mararka qaarkood waxaan annaga fatwo weydiinaynaa wadaad soomaaliya jooga ama wadaad meel kale jooga ee culimada iyagana joogta yurub nolosha la fahamsan diintii taqaana waaqaca ka fatwoon karta ama ka jawaabi karta inay culimadaas su-aalo weydiiyaan haddana waxaan arkayay fatwooyin fara badan oo culimadaas osoo ay soo saareen oo ku jirta muxuu ahaa qeybaha ee warbaahinta marka inay fatwadaas aadaanay masaajidoodu intay fatwadaas ay ay ay helaan kadibna ay dadka ku tawjiihiyaan inay sidaa yeelaan waan gartay waxaan soo gaarnay gebagabadii barnaamijka wicitaanka xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga dhallinyarada waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra iyo axmed cabdiraxmaan jaakad oo kaga jiray khadka telefoonka turkiga iyo weliba cabdiqaadir cali cumar suldaan burji oo kaga jiray khadka magaalada jidda ee dalka sacuudiga dhammaantiin aad baad mahadsantihin aad baad mahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarul hijra ee gobolka marisoor ee dalka maraykanka khadka telefoonka halkaasina ugu warramayey maxamed cabdi sandheere iyo barnaamijka waa go-aankaaga halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aan idinkugu soo gudbino waxyaabaha ku jira maanka dhallinyarada
magacaygu waa maxamed cabdiqaadir shire ato ku nool seattle washington waxaa magaca madaxayga maanta ka buuxa haya sida ay arintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dhulkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arintooda fareyso oo aan dareemana xoogaa socodwaayo waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda waa inaanu hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aad baan u salaamayo ummada soomaaliyeed meel walba ay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa maanta ku jira oo maskaxdeeda ka guuxaya soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabadda dabcan colaado badanaan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana waxaa waaye anigina kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad heblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirto weligay ma arkin tan kale waxay xor ka noqonaysaa reer hebel waa dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno nagalama qayb gelin nagalama tashanna waana cambaareynayna waa sidaas marka sidaasaan ula jeeda xornimadana xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
waayahay dhegeystayaal intaa haddaan kaga gudubno xubintii maxaa maskaxda ka guuxaya haatanna dhinacii kaalmaha sugaantan mar labaad ku noqonaynaa waa heestii dadnimo iyo fanaanka cabdiraxmaan caydiid
cabaanbarta u dallanaho duway kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dembi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba isdiidi kare adandarta u dallanaho daway kalgacaylka ula darise dareen ku rabo ku doorbidaya wixii dembi dhacay indhaha ka dade daniyo caraba isdiidi kare intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafe macaani dawe dadnimaa sharafle macaani dawe intaa dudilayd anaa dagane dadnimaa sharafle macaani dawe dadnimaa sharafle macaani dawe cadaa dookhiyo naftayda dabro labtayda dagoo dabiibe wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeelaa dahabe daniyo caraba isdiidi kare cadaa dookhiyo naftayda dabro abtayda dagoo dabiibe wadnaha jacayl digashiyo danqaab makayee duliya samir yeeloo dahabe daniyo caraba isdiidi kare
heestaasi dadnimo iyo fanaanka cabdiraxmaan caydiid waxay dhegeystayaal u dambeeyeen barnaamijkii waa go'aankaaga ee caawo talaada ah haddii ilaahay yidhaahdo habeenka khamiista waxaad sidoo kale maqli doontaan qayb kale oo ku saabsan barnaamijkan dhallinyarada waa go'aankaaga oo aannu ku soo qaadan doonno ramadaanta iyo wanaaggeeda inta ka horraysase berri lixdii barhka intaynaan kulmin ka hor waa aniguah maxamed cabdi saare cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegay sidaas iyo xawaysin wanaagsan
intaad dudilay anaa dagane dadnimaa sharaf leh macaani dowe dadnimaa sharaf
This program has come to you from the Voice of America, Washington.